الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ilaahay waxaynu weydiisanaynaa soomka iyo salaada iyo acmaasha saalixa inuu inaga aqbalo gudashadoodana inoo fudaydiyo inaguna sugo kelmaddeen walaalayaal maanta waxay ku saabsan tahay fii adabi tacaamuli maca annaas adaabta looga baahan yahay qofku inuu kula dhaqmo dadka guud ahaan marka laga reebo waalidka oo waalidka sida loola dhaqmayo waxbaynu ka soo tilmaannay laakiin guud ahaan innagoon dadkii kala kala saarin dhowr qodob oo loo baahan yahay in dadka uu qofku ula dhaqmo ayaan insha allahu tacaala tilmaami waa qodobka koowaade waa inuu qofku ogaadaa dadka mid laga bilaabo maalintuu ilaahay abuuray waxay isku khilaafsan yihiin xagga dabeecaddooda xagga raqabaadka iyo doonidda iyo jacaylkooda xagga muyuulka iyo iilashada iyo itijaaha waa isku khilaafsan yihiin xadiid imaamu muslim uu soo saaray nabigu salى اllahu عalayh waslm wuxu uhi annaasu macaadin ka macaadini dahabi wاlfida dadku waa macaadin macaadinta dahabka iyo fidada oo kale ah macdin waa godka waxaa ilaahay jawaahirtaa uu ku abuuray laga soo saaro waxaa lagala soo baxana waa la yidhaahdaa sida ay macaadintaasi u kala duwan tahay ee midabadeedu u kala duwan yihiin ee tayadeedu u kala duwan tahay taasay dadkuna la mid yihiin oo sidaasay u kala duwan yihiin oo macaadinka macaadin adahabi walfida ayaa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi waxaa kaloo nebigu yidhi khiyaarun fi ljaahiliya khiyaarun fi lislaam idaa faqhu kooda xilliga jaahiliyaddii iyo islaamka ka hor koodii ugu fiicnaa ayaa islaamnimadana ugu wanaagsan marka ay fahmaan diinta ee ay bartaan macnaha qofka raganimada iyo dadnimada iyo wanaagga leh marka aanu diinba ku dhaqmayninbaa marka uu diinta qaata uu ku dhaqmana dadka ugu wanaagsanaada laakiin marka aan diinba lagu dhaqmaynin ka aan waxba ku fiicnayni marka diinta la yimaadna waxba kuma fiicnaado waa marka ay wax fahmaan ee diinta ay fiqi iyo aqoon yeeshaan ayay islaamkana ugu fiicnaanayaan minuna waxaan garanaynaa qiimaha qofku inuu ku jiro waxbarashada waayo ta uu noolaha kale uu kaga duwan yahay waa waxbarashada iyo aqoonta iyo sharafda cilmiga iyo qiimaha iyo fiqigu leeyahy baynu halaa ka fahmaynaa walata nebigeenu sala allahu calayh wasalam leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr la doona diinta ayuunbu fahansiiya ayuu ka siiya allah ina fahansiiyo waxaa kaloo nebigu sala allahu alay sl xadiidkaa ku uhi walarwaaxu junuudun mujannada arwaaxdu waa ciidan la ururiyey yacnii intaan jidhkaba la gelin baa ilaahay markii hore uu sii abuuray ama ciidan oo kale ayay ka dhigan yihiin wixii maa tacarafa minha ijtalaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf nebigu wuxuu yidhi wixii markaa isgartaana waa isu dunmaan wixii isdiidaana waa iskhilaafaan oo arwaaxadii dadka yacnii qaar baa isku dabeecad noqonaya isku sifaad iyo tilmaamo noqonaya kuwaasaa markaa israacaya kuwii aan si ahayna waa isdiidayaan laba walaala baa laga yaabaa inaanay iswaafaqsanayn kuwa aan waxba isu ahayn baa laga yaabaa inay iswaafaqaan markaa waa junuudda iyo ciidankaa la kulmiya wixii isafgartaana waa isu dulmayaan wixii kalena waa iskhilaafayaan xadiid kale oo abu daa'uud iyo tirmidiya ay leeyihiin nabigu salى اllahu عalيه waslm in allaha khalaqa aadama min qabdatin qabadaha min jamiici اlardi ilaahay nebiyullaahi aadam wuxuu ka abuuray hantoobo oo dhulka oo dhan ka soo qaaday dabeetana faja'a banu aadam aadam wiilashiisii waa yimaadeen calaa qadri alard yacni dhulka qadarkeedii iyo siay ahayd bay ku yimaadeen waxaa ka yimi mid cas waxaa ka yimi mid cad waxaa ka yimi mid madow waxaa ka yimi mid intaa u dhaxeeya waxaa ka yimi mid sahliyahoo fudud oo hoggaansamaya waxaa ka yimi xasan mid dabeecad adag oo qallafsanayaa ka yimi waalayib waalkhabiid mid wanaagsan iyo mid xun wa bayna daalika iyo intaabaa kuwa u dhaxeeya waa dhulkaa kala gedisanaaye carasanka lahaayee meesha marka caraseeshaa lahaaye meesha madow lahaayee meesha cas lahaay wax walba lahaa tii unbaa bini aadmigiina uu ku yimi taasi waxay keenaysaa marka aad ogaato bini aadmigii sidaa inuu ku kala duwan yahay inaad mid waliba mansiladiisa iyo halka uu kaa mudan yahay inaad dejiso mid walba hadba qadarka caqligiisa iyo garaadkiisu yahay inaad kula dhaqanto oo aanad isku dayin xadhig wadana inaad ku wada xidho aanad isku dayin si gaara inaad ugu hadasho aanad isku dayin wax gaara inay wada qaataan ee inay saa u kala duwan yihiin waa inaad ogaato aad ku tala gashaa laakiin muxuu saan u noqday un haddaad tidhaahdo dee naftaa kaa baxayso ciil baa ku dilayaba waa inaad ogaataa ilaahay inuu marka horeba kala duwayo biniaadmigan waana waxaana la yidhaha sidiisaba biniaadmigu waxa weeye waa aliif waa cidla noole maaha keligi noole mar kastaba cid buu la nooliyo waa bulshaawi bulshuu ku dhex jira bulshadii markaa cid walba inay leedahay waa inaad ogaataa maxaa adiga lagaa rabaa markaa adiga waxaa laga rabaa inaad noqoto min khayri nnaasi aw khayrihim dadka kuwa ugu khayrka badan waa inaad ka mid noqotaa ama waa inaad ka ugu khayr badanba noqotaa nabigeennu sal اllahu alayh wasalam wuxuu hi khayru nnaasi axsanuhum khuluqa dadka waxa ugu khayr badan ka ugu akhlaaq wanaagsan waxaa kaloo nebigu sal اllahu alayh wasalam yidhi qofku dabeecad wanaag wuxuu ku gaadhaa darajaadka qofka habeen oo dhan cibaado u taagan maalin oo dhan sooman darajadiisa wuxuu ku gaadhayaa dabeecad wanaag waxaa kaloo nebigu sala اllahu alay slm xadiid imaamu axmed uu warinayo sheekh albanina u tasixiyey almu'minu ya'lifu wa yu'laf qofka mu'minka ahi qof markaa dadka dhex gala oo dadka u dunma weeye waxa weeye waa qof furfuran waa qof laab xaadhan waa qof weji furan waa qof xumaan dadka aan u haynin waa qof dadku u dhowaanaya wa yu'laf isagana loo dhowaanayo loo dunmayo oo yacnii waxaa akhlaaq wanaagga iyo bashaashnimada iyo weji furnaanta ayaa cid waliba isagana ugu soo dhowaanaysaa mid laga cararayo ma aha sidaa daraaddeed xadiidkana wuxuu addaka wuxuu u shar badan man tarakahu naasu itiqaa'a fuxshihi qof looga ordayo afxumadiisa yacni wuu ku afxumayn waxbaa ka xataa waxbaa la yska siinayaa si aanu ku aflagaadayn oo dhibi kaaga soo gaadhin jinac haynagu taabanina sow lama yidhaahdo haddii la taabto sow meeshuba ma wada qarmuunaato qof qof noocaasa baa jira oo layska dababasayay shirkiisa iyo dhibtiisa muuminku saa maaha waa ya'lif wa yu'laf walaa khayra fii man laa ya'lif walaa yu'laf khayr kuma jira baa nebigu sala allah alay sl qofkaan isagana dadka u dunmaynin isagana aan loo dunmaynin dadka aan dhaqanka wanaagsan kula dhaqmaynin ee dadku ka firdhanayaani khayr kuma jira baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi xadiid kaloo imaamu طabaraani uu soo saaraya mucjamulkabiirka ibn abi dunya na uu soo saaray sheekh albanina sanadkiisa xasan uu ku tilmaamay nebigu salى اllahu alayh waslm wuxu uhi axabu الnaasi ilى اllahi anfacuhum ilaahay wuxuu dadka ugu jecelya ka ugu nafciga badan ka dadka waxtarkiisa ugu anfacayo waxtarka badan ayaa ilaahay ugu jecelya addoommadiisa dadku waa nin qoys iyo nin qaran nin waxa weeye dadkaasi u nool yahay oo wax tarayaay oo xaajadooda gudaya nin de qoyskiisa iyo intiisaa yarunbu isagoo dee nin weyne ayuun baanu intaa yarun dhaafaynin marka dadka ilaahay wuxuu ku jecel yahay kugu nafciga badan wa axabu alacmaali ila allahi caza wajalla sururun tudkhiluhu calaa muslim acmaalna waxaa ilaahay ugu jecel yahay farax aad geliso qof muslima ood ka farxiso ama inaad ka faydo kurba iyo dhibaato ama inaad dayn haysata aad ka fudaydiso oo aad dayntii ka guddo daynuu la dhiban yahay waayo dayntu aad bay u dhib badan tahay sanadkii hore ayaynu markaa qodobka daynta aynu wax badan ka tilmaannay dayntu aad iyo laxaad u culus wey haddaad yacni ka guddana yacni waxaad noqonaysaa dadka ilaahay kugu jeceliya ama juuc iyo gaajo haysatay baad ka erido waxbaad ka siisay waxaa kaloo nebigu uhi walian amshiya maca akhi lmuslim fii xaajatii axabu ilaya min an actakifa fi lmasjidi shahra inaan walaalkay la socdoon raaco xaajo iyo dan uu leeyahay aan la qabto ayaa waxay iiga kalgacaan ka jeclahay oo iiga wanaagsan inaan masaajidka hal bil fadhiyo nafciga mutacadiga iyo ka qaasirkaah waa kala gediya adigu cibaadadaadu waa qaasir bay aday kuu gaabantay laakiin nafci aad walaalkaa u gudbiso ood xaajadiisa la soo qabato ayaa ka khayr badan bil inaad masaajidka ictikaafo nebigu qofka qadabkiisa iyo cadhadiisa markaa qabta ilaahay baa cawradiisa asura qayd iyo cadho qofka liqa isagoo doonaya inuu yani isagoo kara inuu socodsiiyo oo yacni cid uu waxyeeleeyo ee aad sabir taagwa aanay ka ahayn ayuu cadhadiisii liqay ilaahay qalbigiisa raalli noqosho ayuu maalinta qiyaama ka buuxinayaa waman mashaa maca akhiihi lmuslim qofka walaalkiisa muslimna fii xaajatihi ula socda xataa yuhbitaha low ilaa uu sugo ahbata allaahu qadamahu yowma tazillu fiihi laqdaam ilaahay baa isagana maalinta ay gommaduhu simbirirxan doonaane qiyaamaha ayaa ilaahay isagana gommadihiisa u sugayaa haddaad qof muslima walaalkaaya xaajadiiyo baahidiiyo dantuu lahaa aad u qabatood la sugto waxaa nebigu yidhi waina suu'a alkhuluq dabeecad xumadu camalkaaga wuu fasahaadiyaa sida khal haddaad malab ku darto halkaa dhanaan haddaad malab ku darto afka cidi saari mayso way isla fasahaadaya saasoo kalea dabeecad xumaduna ay u fasahaadisaa camalkaaga waxaa kaloo laga maarmaana inaad dadka ula dhaqanto sidaad jeceshahay inay kuula dhaqmaan dadka waa inaad ka soo qaaddaa adigoo kale laba tusaaleaynu ka soo qaadanaynaa nabigeennu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man axabba an yuzaxzac can innaari wayudkhala aljanna qofka jeclaysa in naar laga fogeeyo jannana la geliyo qof kastoo inaga mid isaw in naarna laga fogeeyo jannana la geliyo soo maha waxaynu u cibaadaysanaynu qabanaynaa nebi maxamed wuxuu leeyahay qofka jecel ee doonaya naar in laga dheereeyo jannana la geliyo faltaatiihi maniyatuhu wayu'minu billahi walyowmi alaakhir geeridu ha u timaaddo isagoo allaah rumaysan rasuulkiisuna waa la socday allah iyo rasuulu ma kala baxa allah iyo rasuulkiisa isagoo rumaysan maalinta yomalaakhirkana isagoo rumaysan ha geeriyoodo geeridu ha u timaado walyaati ila annaasi aladii yuxibu an yutaa ilayhi dadkana hawla tago wuxuu jecel yahay inay ula yimaadaan bini aadmigii adiga un iska soo qaad waxaad jeceshahay qofkaasi inuu kula yimaado adiguna ula tag wixii aanad jeclayn inuu kula yimaado adna ha ula tegin adiguun iska soo qaad haddaad doonto adigana in lagu wanaajiyo adad dadka aad xumayso dee wax soconaya maaha sida aad jeceshay dadku inay kula dhaqmaan adiguna dadka ula dhaqan waxaa kale oo sida xadiidka imaam axmed uu warinayo nin dhallinyaro ah ayaa nebiga u yimi wuxu uhi yaa rasuul allah waxaan doonaya inaan islaamo laakiin bishard waxaan doonayaa nin baashaa zinada la yidhaah baan ku baasahay oo iska dayn kari maayo eh aniga inaad ii fasaxdo ood yacnii qolyahaa zinadu ka xaaraanta tahay aniga aad iga soo reebtood bahashaa ii fasaxdo ood ii xalaalayso ayaan rabaa buuli nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa dee khayru khalqi illaah kii ugu dabeecad wanaagsanaa buu ahaa yacnii ummaddaa inuu ahaa meel u jeedda inuu meel kale u jeediya kii loo soo diray buu ahaa kuma xanaaqin saxaabadii halkii qaarkood doona ninka inay waxyeelayaanba waru kaadiye buuhi soo dhowow buuhi yacni si la yaab lagu qanciyo wuxuu yidhi zinada ma la jeceshay hooyada wuxuu dhi maya wuxuu dhi ma la jeceshay inantaada wuxuu dhi maya ma la jeceshay walaasha wuxuu dhi maya ma la jeceshay eddada wuxuu dhi maya ma la jeceshay habaryarta wuxuu dhi maya de haddaba maxaan yeelaa wuri dadkuna lama jecle adigu haddaanad kuwaagii la jeclayn dadkuna kuwoodii lama jecle eh maxaynu yeellaa buuhi yacnii intay ka dhaadhacday ayaa isagoo halkii fadhiyaa ayaa zinadii ulaha ka maarmi maaya ii fasax waxay noqotay wixii agtiisa ugu nabcaa nebiguna wuxuu dhi allahuma طahir qalbahu waxasin farjahu ilaahu qalbigiisana xumaanta ka طahirin farjigiisa iyo xubigiisa taran kara ilaahay ou ilaali buu yidhi yani halkan waxaad ka fahmaysaa markaa wax kastoo samaynaysa inaad bini aadmigana ka soo qaado inama dhallinyaraah oo halkan lagu kadeedan yahay bacadlahan dumarka ay u geli kari layihiin ayaa maaldhad waxaan kuuhi waarkiineebaa jecel walaashii oo halkaa maraysa in la qabsado eddadii oo halkaa maraysa in la qabsado habaryartii oo halkaa maraysa in la qabsado hooyadii oo halkaa maraysa in la qabsado kiineebaa jecel mid jeceli ma jira soo maaha dee dadkuna lama jeclay haddaba dadka u daaya dumarkooda oo nafihiinna ka soo qaada oo kale habnihiinna iyo hooyooyinkiina iyo habaryarihiina iyo eddadii oo kale ka soo qaada oo nabadgeliya oo si caadiya waddaahu maraan oo hadday wax idinka si caadiya hadday idinka tagaan si caadiya idinka tagaan qofku inuu naftiisa ka soo qaadaa baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay walaalayaal inuu qofku la yimaado waxyaalaha dadka walaaladii ay isku jeclaanayaan weji furnaantaa ka mida weji furan aad kula kulanto dadka akhlaaq yani maalkiina wada gaarsiiyo akhlaaqdiina wanaagsan gaarsiiya baa nebigu yidhi waxaa kaloo nebigu yidhi jannada ma gelaysaan ilaa ilaahay rumaysaan mana rumaynaysaan ilaa ay isjeclaataan ma idin tusiyaa wax haddaad samaysaan aa isku jeclaanaysaan waa salaandiya dhexdiina faafiya buu yacni qofaad garanaysa qof aanaad garanayninba iminka qofka dadka salaama ee jaarka saacid waa qof wanaagsan baa la odhanayaa laakiin haddaad uuna iska yusuuslaysoonad qofba juuq odhanin war waa mid xun baa la odhanaya wadda waa lagaaga baydhay waa jacabuus baa lagu leeyahay laakiin qof wanaagsan oo dadka salaama hadda waxba kaaga bixi maayaan ajirna waad kelaysaa walaaladaana waa isku xidhmaysaan waxa aan ku soo gebagabaynayaa yani waa mawduuc dheer runtii oo dee u baahnaa maalmo iyo muxaadaraad fara badan lakiin kelimaad ubaynu ka xusaynaa haddaad muslim tahay waa in dadka muslimiinta ahi gacantaadii afkaagaba ka nabadgalaan nebigu sala اllah alay slm wuxuu uhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi dhaqanka aad dad kula dhaqmayso waa inaad isku daydaa inay dadku gacantaadii afkaaga ka nabadgalaan haddii gacantaadii afkaaga laga nabadgeli waayo dee muslim ma tihid muslimkii dhabtaa ma tihid adiganaad gacantoodii afkoodaa ku soo gaadhi haddaad doonto adigu gacantoodii afkooda ayaad ka badbaadda adna aad ku waddo socon mayso yacnii tooduna way ku soo gaadhi marka haddaad doonaysa laakiin inaad ka nabad gasho aduguna adigu nabadgeli oo afkaagiiyo gacantaada ha laga nabad galo haddaad doonayso reerkaaga iyo halkaagiyo dumarkaagu inay ku badbaadaan kuwa kale nabadgeli aduguna nebigu sal sl dhowrsoonaada dumarkiinna iyo ayaa ilaahay idin xafidi doonaaye laakiin kii dhowrsoonaan waaye isagana halkaasunbay u taallaayoo isagunbaa laga jari waa dayn zinada aad gelaysaa buuhi imaamu shaafici waa dayn laga jari doono uun ehelkaagunbaa laga jari doona ay ku maqan tahay ilaahay waxaynu weydiisanaynaa xaqa inuu ina waafajiyo ilaahay inuu ina waafajiyo wixii iskaga keen xidhaya ee ina jeclaysiina iskakeen jeclaysiinaya ee diinta inagu xidhaya ilahay inagu xidhaya inuu ilahay ina waafajiyo ayaan ilahay ka baryaynaa kelmadda intaasaan ku soo koobaya waxaa jira walaalayaal jeelkan dadka badani ay ku jiraanee qaadka la yidhaahdo ramadaanta aad baynu gala hadalnaayoo dad iska jebiyey baa jiro iminka dabadda jooga xora laba ninoo bacadlayaasha ka mida ayaa yidhi waa iska jebinnay xarkihii oo dabaddaannu taagannahay inaan ilaahay nagu soo celinin ilaahay noo nooga soo barya bay dhahaen masaajidka waar ma fadhidaa cid doonaysa inay iska jebiso ama iska jebiso baacan